waan waan salaamaya raado daljir iyo dhammaan shaqaalihiisa sida aad ka warhaysaanba deegaanka waxaa ka jira abaaro iyo biyo la-aan muddaba soo hayay runtii habeen dhaweyd waxay xoogaa qabojin ay qabatay buuraha dhismad meel la yidhaahdo oo xaarxaarka iyo ilaayo burtina xagga uga rogan mana ahayn meeshii xooluhu ay joogeen runtii biyo laga cabay oo booya laga dhaamiyeyna ma aysan jirin weli kulaylkii jilaalkii aad bu u jiraa xoolihii way la-aanayaan biyo dhaantii waa jiraa haddee waxaan dawladda iyo dhammaan muslimiinta iyo dadka reer buursilaba awalan horta waxaan u qaylo dhaaminaynaa allah subxaana watacaala isagaa baahi biin kara baahida jidha laakiin in ay dawladdu iyo hay-adaha ku shaqada leh arrimahaas inay soo dedejiyaan dadka waxay u hayaan la soo gaarsiiyaan walow ayaan dhaweyd qoondayn ay dawladdu samaysay welinaan waxba naga soo gaarin arrintaasina waxaan rabnaa inaan gaarsiino fariintaas in xaaladdu ay sii xumaanayso xooluhuna la-aanayaan dadkuna khatartiisa ay leedahay ayna soo gaarsiiyaan biyo iyo baad wixii la heli kara arrimahaasaan rabaa inaan meelo fog fogna aad bay jirtaa deegaankaani afartan iyo ilaa iyo laba afartan iyo laba tuulaa laga xukubaa sidaad ka warhaysid meelo aada u fog fog baa jira annagu dadaaladii aan samayna waxaa ka mid ahaa ceylkii jalameed oo ay hay-adda islamic relief ay qoday runtii waa uu xornaa dadaal dheer ka bacdi garow aanu tagnay tuooyinkii waanu kasoo qaadnay waa gartay haddana waa mid shaqeeya ceylkii waana diyaar laakiin booyadaha dhaqaalihii lagu dhaamin lahaa ma hayno arrimahaas waxaan mar labaad iyo mar saddexaadda dawladda iyo hay-adahaba ka codsanaynaa inay soo gaarsiiyaan qoondadii loogu talagalay degmada xaaladdu maadaama ay sii xumaanayso waa garta maxaa ka mid a marka baahida ama dhibaatooyinka ee hadda haysata dadka xoola dhaqatada baahiyaha waxa weeye dadkii xoolihii intooda badan way ka baxeen hadda waxaa noo yimid xafiiska nagu soo booqday nin boqol iyo konton neef isbuucii hore lahaa ay u noolaayeen toddoba neef iyo carruurtiina kala soo qaxay meeshii waa laclo aagisay ahayd sidaasoo kaleeto xoolihii u baaba-ayaan halkaa waxaan ku xaraysan loo dhowrkadina oo laga soo raray halkaa iyo karakarfood meel dhow oo yaantii hore xoogaa midhaa laga helay waxay iska soo rareen iyagoo aan wax biyo iyo baada midana hayn waxay ku xaraysan yihiin magaalada duleedkeeda wax la siiyo haba yaraatee ma jiraan dadkii kulli bacay ka wada samaysteen magaalada hareeraheeda oo waxay isaga soo hayaameen miyigii maadaama xoolihii ay ka baxeen dadka inta dhiman iyo xoolaha inta dhimanba waxaa la rabaa in sidii loo badbaadin laha allah subxaana watacaala baahidaa biin kara in maaragtay laga qayb qaato oo weliba dawladdu mar labaad iyo mar saddexaad fariintaas waan u dirayaa inay ka qayb qaataan in ilaayo hadda wax na soo gaaray oo biyo dhaamisa haba yaraatee ma jiraan wasilana deegaan aada u ballaaran bay laga xukumaa hadda waxaanu rabnaa qoondadii iyo wixii dadka ay dadku awoodi karaanba in lasoo gaarsiiyo deegaankaas guddiga gurmadka abaaraha puntland dhowaan biyo dhaamin ayay ka wadeen deegaano kala duwan oo ka tirsan puntland wax xiriir oo aada la samayseen ma jirtaa xiriir waan la sameynay gobolkii baanu tagnay shirkii ka dhacay oo wasaaradda iyo gobolka ka dhacay intaba waanu tagnay laakiin ilaa hadda waxna soo gaaray ma jiraan hay-adihii ay gobolku iyo nagu reebeen waxba nama soo gaarsiin waxaad moodaa marka in dibdhac weyn jiro dadka waxaanu leenahay lasoo gaarsiiyo wixii loo qondeeyey maadaama dhibaatooyin ay jiraan sida ad sheegayso maxay tahay marka sababta ilaa iyo hadda dadka dhibaatada ay haysato wax loo gaarsiin la-yahay ee deegaanka adigu aada xukunta ku sugan wallaahi waa iska farsamaa waa laga yaabaa cilad farsama inay iska jidho laakiin wax kastoo jiraba waxaanu jecelnahay dadkii in wax la gaarsiiya ay u baahan yihiin wixii la awoodi karo haddii waxaan la awoodi karin in la isweydiiyo maahan marka arrintaasi fariintaasi saasaan u dirayaa
waa gartay dadka ilaa iyo hadda maamulkeena degmada muxuu u qabtay marka dadkan soo xaroonaya ee degmada xilligan ku sugan annagu wixii tabarta yada ahay waa qabanay waxba hadda ka xagran mayno waxaanu samaynay kormeer dadku meelahay ku sugan yihiin goobahay ku sugan yihiin tirikoobkooda rasmiga ah siday u kala baahi badan yihiin tuulooyinka siday u kala badan yihiin intaasoo dhan waxaanu samaynay timamka caafimaadka aanu kaxaynay dad badan oo xabukaan xanuunsanaa waa lasoo daweeyey haddana waxaanu u samaynay guddiyo kormeero iyo kuwo wixii yimaada qoondeeya iyo kuwo bahda caafimaadka horena u dabiibay haddana stanbay u ah dawooyinkii wixii loogu talagalay intaba waa lasoo diyaariyey haddii xaaladda xumaato marka waxaasoo dhan waxba eh, bini aadan tabartiisa waxama tarayso ilaahay subxaana wataala dhowr jeerna roobdoob baanu samaynay wiig dhaweed iyo kii kasii horeeyey intaba waanu sii wadi doonaa allah ka quusan mayno waa garta marka waxaan, eh, waa tahay aad iyo eh, aad waa tahay waan- guddoomiye Eh, ilaa imis ayay gaarayaan marka dadka hadda telekoobka aad ku samayseen ee soo xarooday
wallaahi dadku eh, way badan yihiin runtii ilaa iyo hadda eh, konton qoys baa soo gaaray magaalada iyo tuulooyinka sidaan kuwa hayna laakiin way sii badan karaan oo dadka weli eh, xoogaa u haray iyay iska naftay weheshanayaan Eh, laakiin de marakan waxay u baahan tahay tirakoobkaas oo waxaa kasii muhiimsan wixii la heli kara in la gaarsiiyo
waa garta waxyaabaha ay hadda sida aadka ugu baahan yihin maxaa ka mid a
biyo biyaha uga horeeya baadna waa waa loo baahan yahay Eh, maadaama dadku de wuxuu ku noolaaba xoolaha ay ahaayeen xoolihiina qaarra dhammaadeen qaarra hadda ay liitaan biyo iyo baad baa loo baahan yahay